raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsana qodobada duhurnimadan wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
dowladda soomaaliya oo xaqiijisay inay la wareegtay guud ahaanba deegaanka cali gaduud hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe
maxamed ciise koonaa oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho
wararkeena kale aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay in loo gurmado dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay soobe
meydad hor leh oo laga soo saaray dhismayaashii ku burburay qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska soobe
akhbaaraadka dibaddana ruushka oo sheegay inuu isticmaali doono inuu isticmaali doono hubka nukliyeerka haddii aan laga hortegin dhibaatooyinka ciidamada yukrain ay ka wadaan afar gobollo hore uga goostay dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqd wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan oo dhammaystiran
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay gebi ahaan bay la wareegtay gacan ku-haynta deegaanka masaajidka cali guduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha xuseen washington
dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay la wareegeen deegaanka masaajida caliguduud ee gobolka shabeellaha dhexe oo in muddoah ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ee macwisleyda ay ku hareereysnaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud awees jaamac oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee danaba iyo gorgor ay la wareegeen saakaya guud ahaan deegaanka masaajid caliguduud ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay halkaas galeen islamarkaana ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka masaajid cali guduud waa suu hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta daawud aweys jaamac oo warbaahinta la hadlay
xaaladu aaday u wanaagsan tahay
saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee hogaaminaya howlgalka ayaa waxay iyaguna sheegeen in maanta ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka masaajid cali guduud oo in badan ay ku sugaaneen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana maalmihii lasoo khilaaf halkaasi ka dhacayeen duqeymo diyaaradeed oo ay fulinayeen diyaarado dagaal oo halkaas duqeymo ka geystay waa waa anirahdees sarkaal lagu magacaabo jarnaal gacmo duure oo la hadlay dalsan ayaa u sheegay in ciidamada ay haatan ku sugan yihiin deegaanka islamarkaana ay ka wadaan howlgal miina baarisa aaday u wanaagsan tahay meelaha aan la wareegnay waa waa meelaha masaajid cali guduud burdacar tawakal muxuu ahaa daarusalaam iyo dham iyo dhammaan tuulooyinka u dhadhow masaajid cali guduud dhammaantood maantay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dib xoreyntaa la wareegay wax hadda dhibaatahayna kama jiraan nimankii dhibaatada ku hayay shacabka soomaaliyeedna waa iska carareen wax dagaala iskuma dayin hadda bacshamada lagu mahanyahay magaalada masaajid cali guduudna dhammaan waa gacantaa lagu hayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwii gorgor iyo danab nimankii u tababaraa miinooyinka iyo howlgallada gaarka ayaa ku dhex jira howlahaas oo miina baaristay ka wadaan marka dhammaan waa howlgalkaas oo deegaankan ka socday waa lagu guulaystay cadawgiina waa jabeen waana lasii baacsanayaa marka hawsha halkaas ayay maraysa warar ayaa waxay sheegayaan in marar qaarkood la maqlayay qaraxyo ma kuwa ay ciidanku ay wax qarxinayeen may ahayd mise waa qaraxyo ay ciidanka la kulmayeen
maya maya maya waa waa qaraxyo oo oo maxaa jiray ciidamadu ay qarxinayeen waa jireen qaar ayaga markay sii cararayeen ee lagu dhufanayena waa jireen marka miinooyin fara badan ay magaalada uga tageen oo aada u tiro badan ciidamadii ku shuqulka lahay ee hadda ku dhex jira marka dhowaan saacadaha soo socda ayaa la qarxi doonaa magaaladana hadda wax dhibaatahay kama jiraan dhammaan gacantaa lagu hayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib xoreyntu intuba waa waa ka wada qayb qaateen wa waa joogaan ee, tuulooyinka kale oo aan kuu sheegaa ciidamadu waa ku sugan yihiin
ilaa hadda ciidamada dowladda sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inay wadaan howlgal miina baaris ah oo ay halkaasi ka wadaan deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe oo in muddo ah ay fariisimo iyo saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaan halka halkaas haatan ku sugan waxaa la filayaa in saacadaha soo socday gaaraan deegaanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug waxaan idhaahday madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo ku sugan degmada cadal ee gobolka shabeellaha dhexe mahadsanid wariye maxamed ciise koona oo ka mid ahaa dadkii shalay ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay isgoyska soobe ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho sida warkan ay ku eegeysay waryaheena maryan ladane allah u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay maxamed ciise koonaa oo shalay ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho maxamed ayaa ka mid ahaa wariyaasha ugu firfircoon magaalada muqdisho islamarkaana ka shaqayn jiray arrimaha bulshada iyo u qareemidda dadka nugul aaska marxuumka ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho iyo ehelada marxuumka wariyaashii kasoo qayb galay aaska iyo ehelkiisa ayaa eebbe uga baryey inuu jannadiisa geeyo iyagoona ka sheekeeyey wanaaggii marxuumka sida la sheegay marxuumka ayaa waxauu ifka kaga tegey hal xaas iyo hal wiil inaa ilaahi raajicuun ilaahay au naxariisto maxamed ciise koona aniga marka laga tago bahda saxaafadda waxaan ahayn saaxiibo iyo niman xaafad ku soo wada koray oo wakhti dheer isyaqaanay runtii Eh, muddo ka badan shan iyo labaatan sana ayaan isnaqaanay isku xaafadaan ku soo kornay Eh, isku mar ayaan shaqada wada bilaawnay warbaahinta idaacadda siin baan kasoo wada shaqeyn runtii wuxuu ahaa qof aad eh, yacni u- u akhlaaq wanaagsan Een, si gaara saaxiibkay maxamed ciise koona oo ahaa nin saaxiib aad aad qaali iigu ah aad si gaar aan isaga warqabnay si gooni ay ii damqatay ama da- dareen gooni ah igu lahaa geeridiisa waxaa ilaahay uga rajaynaynaa naxariistiisa oo waxaa waaye inteennaana dhiman doonta kuwa naga horreeyaa dhintay oo dhimashadu wax maaragta qof muslim uu inkiri kara maaha Een, ehelkii qaraabadii uu ka tagay si gaara waxaan leeyahay ilaahay sabri iyo iimaan iyo beddel khayr qaba ha siiyo
bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun marka hore dhammaan shacabka soomaaliyeed een, guud ahaan gaar ahaan qoyskii uu ka baxay walaalkeen maxamed ciise koona iyo bahda saxaafadda een, aan uga tacsiyenaya kullu nafsin daa'iqatulmowt intaas kadib maxamed ciise koona allah u naxariiste wuxuu ahaa weriye aqoon-yahan ah een, waxaa wada nooleen xilli aynu waxbarasho ku jirnay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan ee jaamacad garden city loo ka soo baxay mass communication oo soo bartay Een, koonaa wuxuu ahaa een, nin mar walba jecel in uu arrimaha bulshada warbixinno ka diyaariyo qabrigiisa allah u waasiciyo nasiib uma yeelan toban daqiiqa kahor qarax intuu dhicinayo soo wacay waxdhaan kulanno isku imaan markaas waxaan dhahay niyahow baa gurigaan joogaa bal aan ka dhiganno caawa soo dhaaniga inaan arkaan jeclaan lahaa inaan ku arko markaas waxaan dhahay bal caawa waan is arkaynaa shaquu ii diray nin shaqadiisa ku wacan oo ahaa shaqo beri lahay dhaaniyo arrintaas iga caaway nasiib uma yeelan markaan aan la kulmo laakiin telefoonka qofkii ugu horreeyey meydkiisana arka waan ahay oo isbitaal madiina soo xaqiijiyo walaalkii allah u naxariisto ifka wuxuu uga tegey muhanad een, walaashay sooda oo xaaskiisa ahayd ilaahay ha bogdhayo qalbigeeda la waasay sidoo kale walaashiis oo ku nool xaro dheere waa halga gabar oo hadda ku aabeedo ifka saaran ayadana ilaahay ha u qalbi qaboojiyo waxaan leeyahay buwe allah u naxariisto dhammaantiin naga wada dhintay soraalkeen maxamed ciise xasan ahaa nin soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed iyo bulshada saxaafadda ka shaqaysa ay aad u jeclaayeen Een, kuna geeriyooday musiibadii shala dhacday samar iimaan allaha naga siiyo walaalayaal sidaa la socotiin hal cunugu adduunka uga tegey Een, aabbihii hooyadiina hore u geeriyoodeen marka adduunyada gaabideeda iyo waxaa dareemaynaa ma taqaana iyo inaanan haddaa la ku reeyahay la isdhaafaynin qof walba uu dhimanayo inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay ee naxariistii jannaha ka waraabiyo wiilasheenna aynu aynu shalay ku weynay Ee, masiibadii argagixisadu ay u geysatay ummadda soomaaliyeed iyo dadkii kale ee faraha badnaa ee ku dhintayba Een, dad qaaliya oo dhallinyaro ah baa inaga dhintay Een, si gaara aniga geeriday taabanaysa waxaa weeye ninkaan walaalahayn walaalkay saaxiibkay maxamed ciise koona ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo Een, wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo haddii alla ku run yahay een, halgamaya oo hooyadii iyo aabihiiba hore u waayey ee walaalkiisii ugu dambaysayna uu dhowaan geeriyooday ilaahay naxariistii jannaha ku waraabiyo een, walaalkeen innagana haynooga daba naxariisto wuu ka waraabinayaa gacanka xaqdan baa dishay
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ku baaqay in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen qaraxii ka dhacay zobe madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka soomaaliyeed in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen qaraxii shalayta ka dhacay agaarka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xalayta booqday goobta uu qaraxa uu ka dhacay oo sidoo kale ulaamaha amniga ee weliba qeybaha kala duwan ee wasaaradda caafimaadka ee isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadku dhibaatooyinka ay ka soo gaareen qaraxyadaasi waxaana uu sheegay in inta badan dadka loo fidin doono gurmad deg deg ah waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ballan qaaday dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadaasi waxbarasho lacaglaan ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yidhi
caalamka walaalaha soomaalida iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro ka kaalmayso isbitaaladeenna dhaawacyada qaarkood dadka tiradooda intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana waxaan codsanaynaa isbitaalladii waan haysannaa aqoonta naga maqan een dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaaliyo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto wasaaradda caafimaadka cilaamin doonto oo sheegi doonto waxaan codsanaynaa in si deg deg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan isbitaallada yaallo dibadda uma wada qaadi karno wakhtiga aan fasax iyo awood iyo diyaarad dibadda u qaadda aan helaynaa ane wax badanaa dhibaato a dhacay ama dad badanaa adeeca u dhimanaya waxaan codsanaynaa in nalala soo gaaro dhakhaatiir iyo daawo dadkaas khawaarijtu ay dhibaataysay maanta meeshaan shilku dhacay ee boqolaalka gaaray lagu daaweeyo lagu dabiibo haddii ala yihah
meeshu qarax ka dhaca jooga dadki
qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho qaraxyadaas oo ah kuwa geystay khasaare kala duwan oo aad iyo aad u waaweyn war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin qaraxyadii lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyagoo la tacsi u diray qoysaska dadkii ku geeriyooday qaraxyadaasi turkiga ayaa tacsi u diray dowladda federaalk soomaaliya ee shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qoysaska ay dadkooda ugu dhinteen qaraxyadii muqdisho ka dhacay waxaana alla caafimaad ay weydiiyeen dadka dhaawacmay oo gaaraya ku dhowaad boqol qof qoraal ka soo baxay dowladda dalka turkiga ayaa wuxuu u qornaa sida tan waxaan si adag u cambaareynayna weeraradan allah u naxariisto intii ku geeriyootay waxaan tacsi u diraynaa ehelada qaraabada iyo sidoo kale dowladda aan saaxiibaha iyo walaalaha nahay ee soomaaliya inta dhaawacantayna waxaan u rajaynaynaa caafimaad deg deg ah ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowladda dalka turkiga sidoo kale qaraxyadii dhacay ayaa waxaa cambaaraysay dowladda qatar iyagoona sheegay inay ka xun yihiin qaraxyadii lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku taala isgoyska soobe ee muqdisho boqol qof ayaa ku geeriyootay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho halka saddex boqol oo kale oo ruux ay ku dhaawacmeen waxaana dadka dhintay ku jiray saraakiil ciidan weriye maxamed ciise koonaa iyo dad kale oo fara badan oo al-shabaab ay sheegatay mas-uuliyaddii qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho tirada dhimashada iyo dhaawacyada ayaana saacadaha soo socda waxaa la filayaa inay sii kordhaan dadka la geenaya isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaana hadda xaaladooda caafimaad lagu dabiibaya
meydad horla ayaa laga soo saaray goobihii qaraxyadu haleeleen agaarka soobe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinay waryaheena maad nuure meeshu qarax ka dhaca jooga dadkeena isbitaalada ku jiraan intooda ugu badan dhiigay u baahan yihiin dhiigay u baahan yihiin dhiigyada way kala duwan yihiin dad waxaa jira dhiigga ay haystaan aanan dadka inta imaanayo ee ku jiro
waxaan ku suganahay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo shalay qarax aad u weyn uu ka dhaco oo khasaare badan sababay si la mida afar iyo tobankii oktoobar laba kun toban iyo toddobadii qaraxee halkan ka dhacay oo khasaaraha weyn sababa ayaa mid la mida shala halkan ka dhacay xasuus ayay dadka gocanayaan maadaama uu qaraxaan khasaare mar kale sababay xaalad aad u adag ayaa halkaani ka taagan oo ah isgoyska soobe isgoyska soobe oo shalay qarax khasaaro badan sababay oo halkan uu ka dhacay oo lala egtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya oo dhabarkeeda ku taalla halkan xaalad adag ayaa ka jirto weli waxaa la baadigoobayaa dad nolol iyo geeri aan lagu hayn qaraxi shalay halkani ka dhacay ilaa hadda ma jirto tirac yiman oo dada oo la shaaciyey inay ku dhinteen maadaama weli la wada baaritaanno la xidhiidho dadka halkani ku dhintay iyo intii ku dhaawacantay oo tirada caddadan ma jirto cid si saxa u sheegi karto qaar ka mid ah dadka halkan ku sugnaa ayaan la hadalnay oo qaarkood baadigoobayaan ehelladooda oo halkan nolol iyo geeri aan magacayga axmed aa laydhaa ani waxaa ka xumaaya dadka dhibka soo gaara laakiin waxaa aniga damqaaya oo intii soo istaajiyey waxay tahay inaa dadka gubaabiyo aan yaraa war isbitaallada aadaa u imaada meesha qarax ka dhaca joogaa dadkeena isbitaallada ku jiraan intooda ugu badan dhiigay u baahan yihiin dhiigay u baahan yihiin dhiigyada waa kala duwan yihiin dad waxaa jira dhiigga ay haystaan aanan dadka inta imaanayo ee ku jiro oo isbitaalka dadka jooga uusan heli karin waa idin baryaa dad baa jira oo waxba iskaga bixi karin dhiigga dhaqaalihiisa aan u gurmanno ummaddeenna aan u tagno dadaan quraacanin xalay casheenin isbitaalay ku jiraan waa duruufaysan yihiin dad waxaa jira hadda waa aragtay ilmaha yiriiska hooyada ka dhimata la sheegayo waa hooyo dawarsanaysa ama tuugsanayso waxaan ku lahayn kambani meesha la yidhaahdo duco kambanigaas waa burburay gebi ahaanba ummadda intaan aqaanay iyo intii meesha wax ku soo gaadheenna lagama shakayn karo waxayna ahayd masiibo rabaaniya waxaa la dhihi karaa waa qaraxii labaad ee soobe soobe tuu noqonaya qaraxan dhacay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allaahu intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhimatayna dembidhaaf aniga waxay ku dhaawacmay saddex walaalaha ayaa dhib soo gaaray alxamdulilaah waana roo yihiin waxaa la sheegtaana waa dembi laakiin hantidii taallay dukaanka ayaa gebi ahaanba la qaatay oo ku baaba'day walow aanan noqon karin cidda qaadatay iyo maaragtay maadaama markay wax dhacaan wixii dhaca aan meeshii ummaddii maaragtay aan la kala xigin qof walbana siduu rabo meesha ka yeelanayo askartiina ummaddii u diidasoo meeshii qof walba aan tuuggii iyo qof lahayn midnaan la kala ogaan karin marka inta badan hantidii meesha taallay gebi ahaanba waa baaba'day wax la qaatay iyo wax baaba'ay dareenkaygu aad buu u kacsan yahay maantay qaraxii kanka ka horreeyena xadar baan ahaa waan joogay kanna maanta waan arkaa waxaan leeyahay ummaddii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo maanta ma ahan in fiidyo la duubo ee waxa maanta ahayd in inta isbitaallada la tago in dhiigga la shubo dadka masaakiinta qadaysan wax la siiyo dadka bahayaysan wax la siiyo dadka maanta gargaarka u baahan in maanta inta loo tago gargaar loo
mahadsanid mahad madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa si kulul uga hadlay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayay waryaheena suleymaan alcadaala madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar cagjar ayaa si kulul uga hadlay qaraxyadii geystay khasaaraha dhimashadii dhaawaca ee shalay ka dhacay isgoyska soobeh ee magaalada muqdisho qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka madaxweyne mustafe cagjar ayaa waxa uu ugu horeyn walaalaha soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey dhibaatadii iyo mashaqadii ka dhalatay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo ay dadka badani ay ku waxyeeloobeen allaha u naxariisto maadida al-shabaab ee ku gumaatay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya ayuu yidhi madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar sidoo kale madaxweyne mustafa cagjar waxa uu qoraalkiisa uu ku sheegay in al-shabaab iyo dhibaatada maanta ka taagan soomaaliya ay ahayd khatar aan xilligeedii laga hortegin isagoo yidhi qaraxyada lagu uurkutaaloonayo waxa ay ku bilaabmeen fikir qaldan oo xilligiisii laga hortegi waayey maantase waxaa la isku raacsan yahay in al-shabaab ay maalin qabasho lahayd ugu dambeyn waxa uu madaxweynuhu carabka uu ku adkeeyey inay waajib damiireed iyo mid diimeedba ay tahay in meel looga soo wada horjeesto oo lala dagaalamo dadka wada waxa uu ku tilmaamay fikirka qaloocan iyo xagjirnimada oo uu sheegay inay dhibaato badan ay horseedi karaan qaar ka mid ah dowladaha taageera soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyaga oo qaarkood sheegay inay karab istaagsan yihiin
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in dadka dhaawacyada halista qaba loo qaadi doono dalka dibaddiisa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa arrimahaasi sheegay balse warkan waxaa soo kooba waryaheena cabdinaasir defo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo booqday isbitaalada la geeyey dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan albaabka hore ee markaas wasaaradda waxbarashada wasiirka ayaa maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalada digfeer iyo madiina ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyada halka maamulka isbitaalada gaarka loo leeyahayna uu qadka telefoonka kula xiriiray si uu markaas uga xog wareysto xaaladda dhaawacyada la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka wasiirka ayaa dhaawacyada markaasi yaalay isbitaalada madiina iyo erdogan egsigfir uu dul istaagay mid ka mid ah wuxuuna markaas maamuladii dhakhaatiirta bafaray inay helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran si buu yidhi cadowga loo tuso in dadkan aysan waxba ka tari karin tallaabo kastoo ay markaasi guracan oo ay qaadaan si uu hadal ku dhigay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacyada alle ugu bariyay inuu caafimaad deg deg ah siiyo sidoo kalena sheegay in wasaaradda caafimaadka ay si hoose markaasi ugu warqabi doonto tallaabooyinka la xiriira xanaanintooda ugu dambeyntii doctor cali xaaji aadan wasiirka wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in wasaaradda ay ka shaqeyn doonto dadka u baahan inay helaan caafimaad bannaanka ah sidii ay markaasi ku heli lahaayeen caafimaad dibadda ah maadaama kiisas badan oo u baahan dibadda ay jiraan buu yidhi dowladda soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah u shaacin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxdii isxigiyey ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya
warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa si kulool cambaareysay hubka nuugliyeerka la sheegay in la geena waddamo ku yaala qaaradda yuruba madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in khataro amni ay soo food saari karto wadamo ku yaala qaaradda yurub haddii dowladda dalka mareykanka isku daydo in hubka nukliyeerkeeda ay geyso waddamo ku yaala dalka yurub gaar ahaan wadamada neto dowladda dalka ruushka ayaa arrintan ku tilmaamtay inay tahay xaalad amni darro waxaana dowladda dalka ruushka wasaaraddeeda gaashaandhigii hore u sheegtay in iyadoo isticmaali doonto khatar walba uga timaada mareykanka iyo wadamada reer yurub haddii ay isku dayaan inay isticmaalo hubka nukliyeerka islamarkaana dowladda dalkiisu ay diyaar u tahay difaac walba in arrintaasi ka gashay islamarkaana dowladdiisu ay isticmaali doonto hubka nukliyeerka haddii laga maarmaan ay noqoto warkii galab warkii duhurnimo idaacad dalsan waa nagaynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel